munaasabadan ayaa loo qabtay dufcadii koo iyo tobanaad ee ka qalinjibisa macadka tababarada iyo teknolojiyada buunde magaalada jowhar waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle macalimiin ka socota jaamacadaha maamuladii iskuulada waalidiin ardayda qalinjibinaysay marti sharaf kale ugu horeyn maamulaha macadka buundo cabdinaasir cali rigaash ayaa ka barbixiyey aas-aaska dugsigaha iyo ardayda maanta qalinjibinayso ardayda qalinjibinayso waa dufcadii koo iyo tobanaad ee ka qalinjibisa combyuter software ee macadka buundo waxay gaaraysaa ilaa iyo kow iyo lixdan arday oo isugu jira saddex iyo soddon wiil iyo siddeed iyo labaatan gabdhood waxaan aada ugu faraxsannahay in nambarka gabdhaha ay aada u badan yihiin inkastoo sanadihii hore nagula dhihi jiray maxay ugu badan yihiin kombyuutarka gabdha maxaa la dhahay wiilisha laakiin sanad sanad kasii dambeyso waxaa aada u horumarayo gabdhaha baranaya kombyuutarka sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah waalidiintii marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda iyagoo u mahad celiyay maamulka iyo macalimiinta buundo marka hore waxaa rabaa inaan u mahad celiyo ilaaha subxaana watacaala oo halkan si nabada anagoo caafimaad qabna isku keenay marka xigtana waxaan u rabaa inaan u mahad celiyo macadka andhehe maamulka iyo macalimiinta macadka buundo oo waxaaleehay arday badan maanta soo saaray oo ugu horeeya aan dhehe ustaad abuukar naasir cali sidoo kale tiimka asaga la shaqeynaya iyagana aada u mahadsan yihiinwaxaan ugu hambalyeynayaa ardayda maanta ka qalin jabisay combyuter science macadka buundo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo maanta haddiiba technology aada ka qalin jabisay aada fahamsan tahay waxaan ogahay aan hubaa inaysan waxba ku dhibi doonin wixii technology sheegta maanta waa maalin farxad leh tiro intaa la eg oo arday ah oo ka qalin jibinaayo combyuter software aada iyo aadaan ugu faraxsannahay waana idin hambalyeynaynaa ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda horumarinta reer miyiga maamulka hirshabeelle marwa cabiiro maxamed cali ayaa ardayda kula dardaarantay in ay sii laba jibaaraan dadaalkooda run ahaantii macadkan wuxuu aada ugu ammaanan yahay inuu soo saaray dhallinyaro badan oo hadda maaragtay busiishano waaweyn ka haysto dowladda hirshabeelle oo aniga aan qayb ka ahay waxaan isleeyahay waa ka nasiib badan tahay dhallinyarada kale sababtoo ee maanta waxaa la jooga dhallinyaro oo aniga aan ka mid ah oo la soo jabhadeeyey aan wax la soo bartay run ahaantii maadadan oo combyuter syniskana waa maado aada u baaxad weyn u baahan in loo dhabal adeego u baahan safar badan iyo juhdi badan marka waa idinkana waa ka duwantihiin dadka kale maadaama aad barateen cilmiga maaragtay tiknolojiyadda marka waxaa idiin leeyahay hambalyo hambalyo dufcadda koo iyo tobnaad ee maanta ka qalin jibinaysa macadka buundo waxaa idiin leeyahay guuleysta safarkiinana hore usii wada waxbarashada ma dhammaato ma aragtaay way baaxad weyn tahay taqriiban soddon sano konton sano dadaa wax baranayo marka idinka safarkiina wuu cusub yahay waxaa idiin leeyahay haniyi jabina hore u socda waalidiintana waxaa ku bogaadinayaa inay ardayda iyo dhallinyarada gurigooda joogta ay waalidiintu u yihiin inay qayb weyn ka qaataan wax soo saarkooda iyo maaragtay taakuleyntooda marka waxaa haddana si goona uga hambalyeynaya gabdhaha quruxda badan ee horteeda jooga waxaa idin leeyahay guuleysta macadka tababarada iyo teknolojiyada buundo ayaa door muhiim ah ka qaata horumarinta teknolojiyada kaas oo ay ka faa'iideysteen arday badan oo reer jawhar ah